magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jibinayeen in ka badan lix iyo toban arday oo bartay qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxday maxadka nasrudiin waxaa ka qeyb galay munaasabada maamulka maxadka nasrudiin bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh bashiir shaakib maamulaha maxadka nasrudiin ayaa ka warbixiyey xilliga la furay maxadka iyo marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay maxadka nasrudiin wuxuu furan yahay muddo lix sano ah uu hadda magaalada gaalkacyo ka furnaa gaar ahaan xaafadda israac uu ka furnaa waxaa ka qalinjabisay difcaddii koowaad ee baratay shareecada islaamka oo qur-aanku la socdo waxaa xusud mudan toban arday bay ahaayeen maxadku wuxuu u dhammaaday iyagoo qur-aankii aan intihayn baa qaybtii shareecada saddex iyo afartii sano loogu talagalay u dhammaatay markay shahaadadii qaateen bay haddana waxay go-aansadeen mar labaad inay qur-aankii sii dhammaystiraan hadda ayaa qubno qaybna qur-aankii gebagabaysay qaybna waxaa uga harsan wax kooban waa difcaddii koobaad difcadda labaad waa qaybtan qur-aanka dhammaysay oo maanta halkaan ku takharujaysa waa dad cadadkoodu gaarahayo lix iyo toban arday lix iyo tobanka ardayba waa lix iyo toban gabdhood sharaf iyo qiimo weyn bay noo tahay gabdho shareecadii faafinahaya oo qur-aankii faafinahaya inay soo baxaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa maxadku marka waa maxadka sidaasa wuxuu ka kooban yahay qaybta shareecada iyo qaybta qur-aanka oo culuumihii ka kooban yahay labaduba waa shahaado oo shahaada ayuu bixinaya qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyeyey ardayda iyagoo kula dardaarmay ardayda in ay waxbarashada ku dadaalaan ardada waxaan ku boorinayaa in aysan halkaas tacliimtoodii ku joojin ee ay dhammaystaan qiraa'aadka hadda waxaa u dhammaaday itmaamu xabsa maca tasxiix watajwiid xabsihii ayay dhammaystireen iyagoo tajwiid ku qaatay iyo tasxiix marka qaybtii labaad bay hadda u gudbayaan oo ah in qiraa'aadka ay bartaan inaad halkaa ka sii wadaan oo aad qiraa'aad ka barataan oo aada noqotaan berri mashaa'ikhdii ummadda qiraa'aadka bari lahayd ardayda xafladdan loo qabanayo oo intaan oo walaalahooda ay isugu imaadeen inay farxadda la wadaagaan waan u hambalyaynayaa waan bogaadinayaa guusheenna intaasoo dhan iyo in ka badan baa ku faraxsan hambalyo hambalyo hambalyo sidoo kale waxaan idiin rajaynaynaa tacliimtan hadda aada qaadateen tacliimta ka sarraysa inuu ilaahay idin gaarsiiyo idinkuna aydin dadaalka joojinin walaalaheenoo maalinka maalinkan maanta qalinjibinayana waxaan leeyahay idinka ayaa matala dhammaan gabdhaha soomaaliyeed idinka ayaa gabdhaha mu'minaadka ah ee la rabo waddankan soomaaliyeed diintiisa inay ilaaliyaan shareecadiisa iyo ku dhaqankeeda inay ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan inay ilaaliyaan